waanu wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah xildhibaan aadan bare ducaale oo ah mudano laga soo doorto gobolka waqooyi bari ee dalka kenya islamarkaana ah wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha sidoo kale xildhibaan aadan bare ducaale waa afhayeenka isbahaysiga jubbilee oo ay ku midoobeen laba xisbi oo waaweyn oo siyaasi ah oo u tartamaya madaxtinimada dalka kenya waxaan wax ka weydiin doonaa arrimaha ku wareegsan guud ahaan doorashooyinka iyo danaha ugu jirta dadka iyo deegaanka soomaalidu ay degto ee gobolka waqooyi bari kusoo dhawo mudane barnaamijka martida microfonka waan ku dhawahay falastiin marka ugu horeysa waxaan raba inaan ku weydiiyo waxaa soo dhow xilligii doorashada ololihii iyo maaragtay waxaa ku jirtaan magacaabistii xubnihii xisbiyada jubilee hadda isbahaysigan aad suubiseen maxaa keenay in isbahaysigan la suubiyo oo meeqo ururaasa ku midaysan
horta waddankan xisbiyo badan baa ka jiraan oo gaaraya ilaa iyo afartan iyo laba xisbi laakiin xisbiyada ugu muhiimsan waa ilaa iyo shan xisbi marka dastuurka waddankan ayaa wuxuu qorayaa in musharaxa madaxweynaha doorashada uu helo boqol kiiba konton iyo kow markii la fiiriyo hal xisbi oo keeni karo doorashada boqolkiiyo kontonkiiyo kowgii malo marka waxay qasbaysaa in doorashada laba jeer ay dhacdo oo uu jiro runoff wax ingiriiska dhaxaan marka maadaama ay doorashada laba jeer lagu noqonayo xisbiyada waddankan waxay sameeyen waxa la yidhaha isbahaysi sifa ay doorashada u guulaystaan doorka ugu hore ayna ugu helaan xildhibaanin fara badan iyo senators fara badan marka xisbiga u r p oo anigan kasoo jeedo oo hogaamiyahooda uu yahay mudane william ruto oo badi ay u yahay xisbi dadka xoolo dhaqatada waddanka ee soomaalida ku jirto waxay isbahaysi la sameeyeen xisbiga kale oo uu mudane uhuru kenyatta uu madax ka yahay waxayna isbahaysiga loo bixiyey jubilee coalition ama isbahaysiga jubilee jubileena waxay ka imaatay magaca waddankan sanadka dambe wuxuu dabaaldegi doonaa konton sano ee waktigii ilaa waktigii ay heleen doorashada marka dhalinyarada ama dadka u ololeeyo xisbiga jubilee ama ama ama coalitionna jubilee waa dad gugooda ka yar yahay konton sano marka maalintii axaddi haddaan soo dhaafnay waxaan isku keennay lix kun oo kamid eh madaxda labada xisbi ewaddanka oo idil waxaana meeshii ku magacaawnay mudane uhuru kenyatta inuu noqdo ninka calanka jubilee qaadi doono oo musharaxa madaxweyneha waxaana meesha haddana aan ku magacawnay mudane william ruto inuu noqdo running matekiisa waa mahadsan tahay waxaa jirta in ninka madaxweynaha u tartamaya uhuru kenyatta iyo william ruto waxay ku jiraan eedeymaa loo haystaa liiska maxkamadda dembiyada caalamiga ahay ku jiraan sidee dad eedahaasi loo haysta ay madaxtinimada waddanka isugu soo taagi karaan maxaa sharciga u ogolaaday horta sharciga waddankan wuu ogol uu ogol yahay inay istaagaan sharciga waddankan ayaa ayaa lagu dhaqmaa ayaa doorashada waddankan lagu maamulaya marka dastuurka waddankan u yaallo iyo sharciga doorashada ewaddankan labadaba way ogol yihiin inay mudane uhuru kenyatta iyo william ruto ay musharax noqdaan marka dastuurka waddanka kenya iyo sharciga waddanka kenya ayaka u ogol yahay inay istaagaan oo ay isku sharaxaan doorashada soo socto laakiin hadday ku guuleystaan hadday ku guuleystaan oo aanay mar xataa wadamadii yurub tegi karin kenyana ay aada ugu tiirsan tahay wadamada yurub sidee u saameyneysaa hogaankii dalka kenya guud ahaan horta muhiimadda waxaa weeyo doorashada waddanka waxay u taallaa shacabka waddankan mudane uhuru kenyatta iyo mudane william ruto waxaa soo dooranayaan taqriiban kasoo qaada sideed ilaa sagaal milyan oo waddankan marka arrin u taalla ma oo reer galbeedka reer galbeedka waa dadka u ololeeyo in adduunka lagu wado demoqracy marka haddii doorasho cadaalad oo free and fair ah oo demoqracy ah haddii lagu doorto madaxweyne madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka mudane william ruto iyo mudane uhuru kenyatta reer galbeed kama hor imaan kara marka haddii ay yihiin dad u ololeeyo free and fair elections midda labaad dawladda kenya tobanka tobanka sanadan soo dhaafnay waa dawlad xor ah waa dawlad independent ah waa dawlad so- sovereign nation ah dawladda kenya marka dawlad la amri karo oo inay yurub iyo maraykan ay farageliyaan doorasho xor ah oo shantii sanada hal mar dhacdo mid aan ka fanayna ma laho hadday dhacdo dawladda kenya yurubta iyo maraykanka ayaa u baahan mudane aadan waxaa jirtoo kale in william ruut oo kale oo hadda madaxweyne ku-xigeenka u tartamaya isbahaysiga jubilee la sheego inuu dastuurkii cusbaa wadanka kenya uu kasoo horjeeday gaar ahaana qodobada qadiyadda maxkamadaha islaamka qaaliyada islaamka sidee islaada marka wuu ku heli karaa taageerada dadka muslimiinta horta mudane william ruto kamuu hor imaanin qadiyadda maxkamada islaamiga dadka wadankan ku dhaqana way ogyihiin mudane william ruto iyo kooxdiisa waxay ka hor imaadeen laba qodob qodob ku salaysan qodobka dhulka ama land commissionka iyo qodobka abortionka oo oo la rabay in la xalaaleeyo inay haweenka iska soo ridi karaan ilmaha marka labada qodob ayuu mudane william ruto ka hor jeeday arrimihii uu ka horjeedayna waxay ahaayeen dastuurka intaana weli aan u codaynin aan isbedel ku samayno dadka kalena waxay dhaheen dastuurka aan u codayno ka bacdi isbedel aan ku samayno hadda waxaa dhacday inii dastuurka loo codeeyey inay khaladyo badan oo mudane william ruto uu soo saaray inay hadda ay dhibaatooyin badan waddankan keenayaan waxaana kamid ah arrinkii baarlamaaniga oo ku saabsanaa jinsiyada oo la yidhi haweenka waa inay noqdaan saddex ka meel hal inay noqdaan baarlamaanka iyo senadka arrinkaas william ruto wuxuu yihi arrinkan mehergelaya aan aan hadda xalino waa laga diiday arrinka hadda waa la kari waayey baarlamaanka wuu marin waayey wuxuu tagay ilaa supreme courtka supreme courtkana wuxuu yidhi arrinkan arrin soconaa malo marka asaga wuxuu yidhi aan hadda isbedel ku samayno intii loo codaynin xisbiga mudane william ruto uu hogaaminayo maadaama asaga uu yahay nin ka imaaday qolada xoolo dhaqatada ah waa xisbi ku salaysan qabiilooyinka ama dhulka xoolo dhaqatada ay ka imaatay ee soomaalida iyo booranta iyo turkaanada ay kamid yihiin marka xisbiga hadda uu hogaamiyey waa xisbi boqolkiiba handii kara sagaashan iyo shan waxaa saldhig u ah dadka xoolo dhaqatada oo soomaalida ka mid tahay maxaa soomaalida aada is leedahay waa ay ka faa'iidayaan oo aanay xisbiyada kale iyo isbahaysyada kale ka helaynin maxay tahay danta ugu jirta jubilee isbahaysigan xisbiga isbahaysiga kala horeysa wasaaraha uu wado waa isbahaysi xisbiga o d m oo doorashadaada aan soo dhaafnay boqol kiiba lixdan ama toddobaatan ay soomaalida gobolka waqooyi bari u codeen hadda maxaan u leenahay dadka annagu inay jubilee soo galaan ballanqaadkii ay ay xisbigii hore iyo isbahaysigii hore ama hadda koorkii ay u qaadeen dadka gobolka waqooyi bari waxba lagama qabanin doorashada hore waxay yidhahdeen waddada gaaraysa ilaa mandera isku xirto laami baan saaraynaa wasiirka waddooyinka iyo wuxuu ka imaaday qaybta ra-iisul wasaaraha waxay ballan qaadeen inay dhulka gobolka waqooyi bari xoolo dhaqatada ay biyaha horumarin doonaan wasiirka biyaha wuxuu ka imaaday qaybta ra-iisul wasaaraha waxay ballan qaadeen inay caafimaadka horumarin doonaan gobolka waqooyi bari wasiirka caafimaadka wuxuu ka imaaday qaybta ra-iisul wasaaraha shan sanaa soo dhaafnay ugu dambeyn waxay ballan qaadeen inay dadka soomaalida iyo muslimiinta wakti badan waxaa lagu dili jiray waraaqaha registrationka kibaandhaha baasboorka waxay ballan qaadeen haddii ay soomaalida ay u codeeyaan inay arrimahaas ay wax ka qaban doonaan kow iyo tobankii xildhibaan oo soo galeen baarlamanka haddaan soo dhaafnay toddoba waxay u codeeyeen shacabka gobolka waqooyi bari xisbiga o d m marka maadaama doorasho kastaa shantii sana dadka waxay ku doortaan xisbiyada iyo madaxda ballanqaadkii shantii sano hore ay sameeyeen maka ma ka soo baxeen dadkii wadooyinkii ma la dhisay caafimaadkii ma la hormariyey biyihii ma la hormariyey hadda gobolka waqooyi bay intaasoo lagama qabanin marka waxaan leenahay daanahay madaxda oo weliba da-da yar waxaan leenahay waa inaan hadda xisbi anaga aan leenahay oo aan madaxdiisa ka mid nahay oo oo oo xoolo dhaqatada iska leeyihiin waa inaan isbahaysi la sameyno jubliga sifa arrimaha taabanayaan gobolka anaga iyo iyo iyo bulshada soomaaliyeed waa in wax laga qabto bulshada soomaaliyeed ma noqon karta bulsho wakti kasta oo doorashada dhici wadooyinka iska taagan oo bystanders laakiin mudan waxaa jirta in dadka hadda xisbiga oo dm taageer oo kale marka la weydiiyo waxa ay ka qabteen ballanqaadyadii waxay sheegaan in aanay iyagu awooddii wadanka ku guuleysan dowladdan ay tahay dowlad qaab dib u heshiisiina oo maaragtay isku tanaasula ku timid oo aanay iyagu meesha ay u socdeen aanay gaarin marka ma la dhihi karaa waxyaabaha ballamahaasi ay u fuli waayeen waa xisbigii o d m oo sidii uu qorsheynayay aan taladii dalka gacanta ku dhigin
falastin arrinkaa waa arrin la rabo inay dadka gobolka waqooyi bari lagu khaldo dowladda waxay ahayd laba qayb wasiirada golaha wasiirada waa la kala qaybsamay haddii gobolada kale oo ay ka imaadeen o d m gobolku ka imaada ra-iisul wasaaraha wadooyinka waa la dhisaya biyihii waa la hormariyey caafimaadki waa la hormariyey dhalinyaradooda kibaanada iyo baasboortki waa la siinayaa haddii ay gobolkooda saa ay u sameynayaan gobolka waqooyi bari ee soomaalida degtana markii la weydiiyay lahayiin dawladan dawlad isbahaysi dawlad awood aan kulahayn maho waa arrin annaka waddankan degan aan u aragno inuu khalad yahay gobolada kale gobolada xeebta gobolada rift valley gobolada rift valley wasiirka wadooyinka u ka imaaday gobolada nyanza uu ra-iisul wasaaraha ka imaaday wadooyinka iyo biyaha iyo caafimaadka waa la hormariyey marka arrinkan waa arrin khaas u ah gobolka waqooyi bari ee soomaalida degan tahay marka arrinka hadda aad weydiisa waa arrin markii doorashada ay soo dhawaatay la rabay in lagu khaldo shacabka iyo bulshada soomaaliyeed ee gobolka waqooyi bari degan waxaa jirta in adiga laftirkaaga aad ka mid tahay mudanayaasha xisbiga o d m loogaga soo doortay doorashadii hore gobolka waqooyi bari oo kale sidoo kalena xildhibaano badan oo soomaaliyaha lagu soo doortay ololihii xisbigaasi hadda ilaa iyo meeqa xildhibaan adigoo ahaa jubilee ku jirtaan kala qaybsanaantiina aada xisbiyada ku kala jirtaan haddii aad tihiin soomaalida kenyasa soo dhibaato kuma keenayso awoodiini oo halkaasi awoodiini hoos uma dhigayso horta waa su-aal fiican gobolka waqooyi bari doorashadii hore wuxuu soo doortay kow iyo toban xildhibaan ilaahay baa mahadle waan dadaalnay doorashada soo socoto gobolka waqooyi bari wuxuu soo dooran doonaa sideed iyo toban xildhibaan kow iyo tobankii xildhibaan ee doorashadii hore toddoba waxay ahaayeen xisbiga o d m oo ani aan kamid aha maanta aan kula hadlaayo toddobadii laba keli ayaa ku hareen xisbiga o d m iyo ra-iisul wasaaraha shanti kale waxay ku jiraan isbahaysiga jubilee iyo xisbiga u r p afarti kale oo ku jireen xisbiga madaxweyne kibaki maanta waxay ku jiraan isbahaysiga jubilee marka aggaad fiiriso sideed iyo tobanka xildhibaan oo oo lasoo dooran doono taqriiban lix iyo toban countiga mandera countiga wajeer countiga garis lix iyo toban xildhibaan waxay ku do waxay ku istaagi rabaan isbahaysiga jubilee marka boqol kiiba sideetan soomaalida xildhibaaninteeda iyo madaxdeeda ama governor ama senator ama hawe haweenka waxay ku istaagi rabaan ay ku jiraan xisbiga jubilee marka haddaanahay soomaalida laba shay mid waa inaan dawladda dambe aan qayb weyn ka qaadano soomaalida gobol bay weyn bay degan yihiin dhulkooda lama dhisin ka soomaalida waa inay ku jiraan waa inay u ololayaan dhinaca ay umalaynayaan inay dawladda iyo dantooda ku jirto ugu dambeyntii waxaan rabaa su-aal ka baxsan doorashada inaan ku weydiiyo kenya waxaa ku nool dad soomaaliya oo qaxooti ah dowladda kenya waxa ay sheegtay in ay tahay inay qaxootiyu ku laabtaan xeryaha dhadhaab hay-adaha caalamiga qaarkood waa ay kasoo qayliyeen oo waxay leeyihin meeshii dadkii agab daawo iyo nolol ku filan oo ay ku noolaadaan haddii ay magaalooyinka ka tagaan ma jirto adiga ka xildhibaan ahaan maadaama aad labadii dalba u dhexaysid sidee u dareemaysaa go-aankaasi see u aragtaa arrinkaas waa arrin khalad eh waan ka hadalnay waa arrin waafaqsanayn heshiiskii dowladda kenya ee la gashay international organizationka u h n c r vienna convention marka waa arrin hadda aan aaminsannahay inuu yahay arrin ay ka dambeeyaan reer galbeedka maraykanka iyo yurubta oo sal ku leh arrimaha al-shabaab iyo nabadgelyada waddanka oo sii hallaabayso laakiin su-aasha weyn oo hadda dawladda aan aan wasiirka refugeeska immigrationka aan weydinay dhaarabadigu baarlamaanka imaaday wuxuu ahaa dadkan sharci bay ku joogaan magaalooyinka iskama joogaan sharciga ay bixiso u h n c r ay ku joogaan marka sharcigaas sharci u yaalla dawladda kenya inay mamnuucdo ma aho waa sharci ay ay shagarto u h n c r marka waa arrin khaldan waa arrin hadda aan weli kama usoo bixin baa layidhi golaha wasiirada waa arrin aan rabno inay baarlamanka aan geyno aada umahadsan tahay mudane aadan barre ducaale inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa xildhibaan aadan barre ducaale islamarkaana ah wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha ee dalka kenya sidoo kalena waa afhayeenka isbahaysiga jubbilee oo ah isbahaysi ay ku midoobeen qaar ka mid ah xisbiyadii siyaasadda ee dalka kenya